bismillaahi araxmaani iraxiim kulantii wanaagsan dadkana dhegeysanayuu kusoo dhowaada warka habeenimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada hadduu alla idmo warka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta kulan la yeeshay ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya oo ay ka wada hadleen in soomaaliya ay ka qayb gasho shirka caalamiga ee arrimaha xuquuqda aadanaha ee dhowaan ka dhici doona dalka turkiga ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa maanta kulan la qaatay qaar ka mid a safiirada dalalka soomaaliya ka caawiya dhinaca dibdhiska ciidanka wasiirka dastuurka xukuumadda soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ugu soo xiray tababar ku saabsan dib-u-eegista dastuurka qaar ka mida shaqaalaha wasaaradda dastuurka iyo guddiga madaxa bannaan ee dib-u-eegista dastuurka magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ayaa la filayaa inuu ka bilaabmo shir looga hadlayo arrimaha baahinta dowladaha hoose kaasi oo ay ka qaybgalayaan mas-uuliinka kala socda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira wararka caalamka ee rediyo muqdisho caawo idiin hayana dhegaystayaal waxaa ka mid ah madaxa ugu sarreeya hay-adda u n h c r ayaa waxa uu ku baaqay oo uu dalbaday in waddammada yurub ay xuduudaha u furaan qaxootiga maangeliya doonka ah ee ka cararaya xasradaha dalalkooda ka jira iyo dowladda maraykanka iyo wadammada reer galbeedka oo la filayo in ay iclaamiyaan inay hub ugu deeqayaan dowladda wadaagga ah ee waddanka liibiya si ay ula dagaalanto kooxaha argagixisada ah dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka habeennimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya haatanna u diyaargarooba warkii oo faahfaahsan waa habeen isniina talaado ay soo gelayso taariikhduna ku beegantaa lixi tobanka bisha shanaad ee mey sanadka laba kun iyo lixi toban warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cumar xasan cali madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta xafiiskiisa waxa uu kulan kula yeeshay ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya waxaanay ka wada hadleen in soomaaliya ay ka qayb gasho shirka caalamiga ee arrimaha bani-aadanimada oo la filayo in uu dhowaan ka furmo dalka turkiga waryaheena arrimaha madaxtooyada bashiir khaliif gaani ayaa faahfaahinta inoo haya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya ahna iskuduwaha dhanka bani'aadanimada beter delcleg iyagoo ka hadlay xaaladda bani'aadanimo ee soomaaliya iyo shirka caalamiga ah ee looga hadlaya bani'aadanimada ee ka furmaya dalka turkiga magaalada istanbul toddobaadka soo socda madaxweynaha iyo wakiilka ayaa sidoo kale ka hadlay xaaladda qaxootiga soomaaliyeed ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee kenya kadib markii ay dowladda kenya sheegtay inay qaarkood xiri doonto madaxweynaha oo kulankan ay ku heliyeen agaasimaha guud ee madaxtooyada soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan xafiiskiisa ayaa daa'uud aweys jaamac oo ah afhayeenka madaxtooyada waxa uu ka warramay muhiimadda kulanka maanta dhab ahaantii shirkaasi waxa uu noqon doonaa shir muhiim u ah soomaaliya waayo waxaa jiri doona kulan gaar ah oo arrimaha soomaaliya oo keliya lagu falanqayn doono oo arrimaha gargaarka aadminimada iyo xaaladda biniaadanimo soomaaliya lagula faguri doono waxaa shirkaasi u barbar socon doonaa shirka weyn ee caalamiga ee arrimaha aadminimada looga hadli doono waxaa diiradda lagu saari doonaa shirkaasi gaarka arrimaha soomaaliya baahiyaha soomaaliya ka jira qaabka soomaaliya ee samafalka loogu samaynayo iyo in barnaamijkaasi dhinaca gargaarka lagu dabaqo barnaamijka cusub ee loo yaqaano barnaamijka horumarinta qaranka oo ujeedkiisu yahay in wadanku aanu ku sii baaqi ahaanin in gargaar loo fidiyo oo keliya balse la keeno tallaabooyin hor leh oo wax soo saar oo dhinaca cunto soo saarista ah dhinaca dhalinyarada in shaqooyin loo abuuro arrimo noocaas ayaa ka mid ah waxyaabaha la filayo in shirkaasi gaarka ee arrimaha aadminimada lagu soo qaado marka lagu kulmo istanbul toddobaadka soo socda sidoo kale barnaamijka horumarinta qaranka oo bedelaya heshiiskii higsiga cusub ee new deal ayaa afhayeenku sharaxay
habkii hore ama barnaamijkii hore ee new dealka amaba ahdiga cusub waxaa inta badan uu ahaa barnaamij soomaaliya ay kala qayb qaadanayaan hay-adaha kala duwan amaba beesha caalamka qaramada midoobe ha noqoto oo iyo hay-adaha kale ee markaasi soomaaliya daneeya balse barnaamijkani horumarinta qaranka waa uu ka duwan yahay barnaamijyadii hore waayo barnaamijkani waxa uu noqon doonaa barnaamij soomaalidu ay leedahay soomaalidu ay maamulayso taageerada waa meesheedii laakiin waxa uu noqon doonaa barnaamij heer qaran ah oo soomaaliya ay leedahay waxyaabaha la filayo in barnaamijkaasi uu uu wato waxaa ka mid ah barnaamijka dhinaca dhalinyarada oo ah in loo abuuro shaqooyin in la sameeyo qaabab wacyigelin ah oo laga hortagayo dhibaatooyinka dhallinyarada haystaa sida tahriibka oo kale waxaana xusid mudan in kulankan madaxweynaha iyo ninkan ka socday maba ku-xigeenka wakiilka xogeyaha guud wakiilka xogeyaha guud qaramada midoobe arrimaha soomaaliya looga hadlay arrimaha la xidhiira qaxootiga ku nool xeryaha qaxootiga ee dalka kenya ee dhadhaab oo dhowaan sidaan wada ognahay kenya ku dhawaaqday in xeradaasi xiri doonto marka iyana arrimo fara badan oo aad u wanaagsan ayaa looga hadlay kulankani oo ah sidii kenya iyo soomaaliya uga wada hadli lahaayeen arrimaha la xiriira qaxootigaasi islamarkaana sida sharci waafaqsan loo marsiin lahaa wax walba ama tallaabo kasta oo la qaaday ay noqoto mid la jaanqaada heshiisyadii hore u dhex maray soomaaliya qaramada midoobey iyo kenya dabayaaqada bishan aynu ku jirno ayaa waxaa magaalada istanbuul ee waddanka turkiga ka furmi doono shar caalami ah oo looga hadlayo arrimaha bini'aadanimada kaasi oo ay qabanqaabisay soomaaliya iyadoo dowladda federaalka ahna ay geyn doonto shirkaasi ama la hortegi doonto xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta soomaaliya iyo sida wax looga qaban karo ama looga hortegi karo ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta waxa uu kulan la qaatay qaar ka mid ah safiirada dalalka soomaaliya ee gaar ahaana safiirada ka socda wadamada soomaaliya ka caawiya dhinaca dibudhiska ciidanka waxaana uu kala hadlayay tayeynta iyo xoojinta awoodda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya haddaba waryaheena maxamed macalin xasan ayaa qodob wareedkan inoo haya kulankan oo uu shir gudoominayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cumar carte loogana hadlayay horumarinta ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay wasiir dowlaha wasaaradda difaaca ee soomaaliya wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda safiirada qaar ka mid a dalalka soomaaliya ka caawiya dibudhiska ciidanka ee kala ah maraykanka ingiriiska iyo imaaraadka iyo sidoo kale saraakiil ciidan kaasi oo lagu qabtay magaalada tan muqdisho shirka ayaa intii uu socday waxaa diiradda lagu saaray dibudhiska ciidanka qalabka sida tababarsiinta tayeenta ciidanka isku dhafka ciidanka oo la gaarsiinayo gobollada dalkeena soomaaliya iyo in dowladaha maraykanka ingiriiska iyo imaaraadka ay xoojiyaan taageerada ay siinayaan soomaaliya gaar ahaan dhanka dibudhiska ciidanka qaar ka mid a safiirada kulanka ka qayb galay ayaa bogaadiyey guulaha ciidanka soomaaliyeed ay kasoo hoyeen howlgallada ka dhanka argixisada al-shabaab waxaana safiiradu ay ballan qaaday inay gacan weyn ka geysan doonaan dibudhiska iyo qalabeynta ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cumar carte ayaa safiirada u k maraykanka iyo imaaraadka carabta uga mahad celiyey taageerada ay siinayaan soomaaliya ee ku aadan dhanka ciidanka waxaana uu sheegay in kulankan uu ahmiyad u leeyahay dhismaha ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ra-isul wasaarku-xigeenku waxa uu hoosta ka xariiqay in isku dhafka ciidanka ay tahay mid ay ka go-an tahay xukuumadda federaalk ee soomaaliya ismarkaana la gaarsiin doono guud ahaan gobollada dalkeena soomaaliya ugu dambeyn kulanka ayaa laisku afgartay dib u dhiska ciidanka iyo qalabeyntooda kulmada noocaana ayaa ah kuwa xoojinaya howlgallada ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ay ka wadaan qaar ka mid a gobollada dalkeena soomaaliya kuwaasi oo guulo la taaban kara ka soo hooyey waxaana tani ay qayb ka tahay sidii dowladdu ay toyeen lahayd dib u dhiska ciidanka qalabka sida ee soomaaliya maxamed macali xasan waydka warbaahinta qaranka muqdisho
wasiirka dastuurka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho waxa uu tababar ugu soo xiray shaqaalaha wasaaradda dastuurka iyo xubnaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka siminaarkaasi ayaa ku saabsanaa dib u eegista dastuurka qabyo qoraalka ee dalkeena soomaaliya waryaheena maxamed maxamuud ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya tababarkan oo soconaya muddo saddex maalin ayaa maanta loo soo gabagabeeyey qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda dastuurka iyo shaqaalaha guddiyada qaabilsan arrimaha dastuurka waxaana intii uu soconaya la siinayay casharo ku saabsan qaababka loo sameeyo dastuurka iyo siyaabaha loo maro justin duwe agaasimaha hay-adda aisa oo iyadu maalgelinaysay tababarkan ayaa sheegay in wasaaradda dastuurka ay kala shaqeeyaan wacyigelinta bulshada iyo arrimaha dastuurka
My country also suffered the same uh, problem. And at a certain time, we had to write a new constitution. I know it is a difficult task. And uh, as an institution, ISA has been contributing in constitution making processes all over Africa. We know it is a difficult task.
agaasimaha wasaaradda dastuurka maxamed abuukar subayr ayaa kula dardaarmay shaqaalihii tababarkani maanta loo soo xidhay in casharadii ay qaateen aqoontii ay ka faa'iideen ay ugu shaqeeyaan bulshada soomaaliyeed marka natiijada laga filaaya aad baa loo gaaray waan idinkaga mahadcelinayaa daacadnimadiina iyo sida hufan oo aad runtii uga faa'iidaysateen tababarkan oo hadhowna aan fili doono inaad mataqaanaa fulin doontaan islamarkaasna aad tatbiiqin doontaan wax aad halkan ka dhahasheen wasiirka wasaaradda dastuurka xuseen maxamed sheekh xuseen ayaa sheegay in dhammaan gobollada dalka lagu qaban doono kulamo wada tashi oo ku saabsan arrimaha dastuurka si bulshada soomaaliyeed ay talo ugu yeeshaan
muhiimaddu waxay tahay xukuumadda federaalka ee soomaaliya gaar ahaan wasaaradda dastuurka in dastuurka ay gaarsiiso bulshada soomaaliyeed oo dhan dastuur laga wada qaybgalay dibweygistiisa oo bulshada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ka qayb galeen ayaa uba maanta waddankan ka saari kara xasiloonan la-aanta ka jirta siyaasadda dhaqaalo xumida ka jirta iyo nabadiyo la-aanta maanta soomaaliya ka jirta marka waxaan ku doonayna shacbiga soomaaliyeed annagana aan u balqaadayna inay ka qayb galaan dibwegista dastuurka gaar ahaan wacyigelinta iyo wadatashyada dhowaan ay xukuumadda iyo guddiyada qaabishaan arrimaha dastuurkaba ay bilaabi doonaan ka bilaabi doonaan gobolada dalka maxamed maxmuud warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho
magaalada cadaado ee gobolka galgaduud waxaa la filayaa inuu ka bilaabmo oo uu ka furmo shir looga hadlayo baahinta dowladaha hoose waxaana shirkaasi ka qaybgalaya mas-uuliin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya oo maanta halkaasi gaaray iyo xubno ka socda dowlad goboleedyada wariyaheenna inooga soo warmay magaalada cadaado maxamuud cabdi diirshe ayaa inoo soo warramay wafdiga uu hogaaminayo xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa qayb ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedyada jubbaland iyo puntland wakiilo ka socda gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe wafdiga oo maalinta berriya uu shir ku saabsan arrimaha federaalka uga furmayo magaalada cadaado ayaa waxaa garoonka duyuuradaha degmada cadaado ku soo dhoweeyey wasiirro ka tirsan galmudug iyo mas-uuliyiin kale wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee galmudug jaamac xasan salaad ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay ku faraxsan yihiin martigelinta shirkan maanta waxaa marti noo ah soo dhoweynay wafti ka socda maamul goboleedyada dowladda federaalka oo dowladda federaalka ay hogaaminayso shirkaani wuxuu yahay shirkii in badan soo socday oo lagu qabtay magaalada muqdisho kismaayo haatanna ka dhici doona magaalada tamcadaado iyo gobollada kale maxaan ku dhahdaay ama dowlad goboleedyada kale soo socda runtii annaga waxay noo tahay farxad weyn iyo sharaf weyn bay noo tahay inay maanta iskugu yimaadaan maamul goboleedyadii iyo wasaaraddii arrimaha gudaha oo horkacaysa inay maanta cadaada iskugu yimaadaan sidoo kalena wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug ay martigelinayso shirkan farxad weyn sharaf weyn bay noo tahay sidoo kale waxaan ku darayaa waxaa weeye wafdiga uu hogaaminayo xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalkaba soo dhowaada ayaan leenahay gacmo furan ku soo dhowaada ku soo dhowaada dowlad goboleedka galmudug xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya yaxye cali ibraahim ayaa sheegay in shirkan cadaado beri ka furmaya uu daba joogo shirar horey uga dhacay magaalooyinka muqdisho iyo kismaayo oo arrimaha federaalka iyo dowladaha hoose looga hadlayo
shirkan aan u nimid cadaado dowlad goboleedka galmudug waxaa soo qaban qaadaysa wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka waxaana marti gelinaysaa wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose ee dowlad goboleedka galmudug wuxuuna daba socdaa shirar ka soo dhacay magaalo madaxda muqdisho iyo kismaayo jubbaland kan waa kii saddexaad looga hadlaayo soo dhowaanshiyaha dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada iskaashigooda iska kaashana arrimaha federaalka ah kanna gaar ahaan waxaa looga hadli doonaa dhisidda hanaan qaran ee dowladaha hoose oo looga hadli doono sidii maamuladii degmooyinka si rasmi ah looga loogu samayn lahay golayaashii deegaanka aad baan ugu faraxsanayn cadaada nimid shalay ayaa magaalada cadaado waxaa soo gaaray wafdiga ka socda dowlad goboleedka koonfur galbeed oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha maamulkaasi maxamuud cabdi diirshe warbaahinta qaranka cadaado
waa hagaag dhegeystayaal halka warkaasi aad kala socotaana waa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana akhbaaraadka caalamka waxaa la filayaa in maraykanka iyo dalalka kale quwadaha badan leh dunida ay ku dhawaaqaan in ay hub ku taageeri doonaan dowladda midnimada qaran ee waddanka liibiya sida looga hortago kooxaha argagixisada ee daacish ee dhibaatooyinka ka geysta waddanka liibiya sida ku cad oo murtiyeed uu soo saaray isbahaysiga caalamiga ee la dagaalamaya kooxda daacish waxaa lagu wadaa in la khafiifiyo cunaqabateynta hubka ee saaran liibiya wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada quwadaha leh ayaa maanta shir caalamiya uuga bilaabmay wadanka austriya magaalada caasimadda ee vienna iyadoo halkaasi looga hadlayo sida dowladda midnimada qaran ee liibiya laga sameeyey dhowaan loo taageero shirka ayaa waxaa si wada jira u gudoominaya xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka talyaaniga waxaana kasoo qayb galay wasiiro caalamka ka kala socday gaar ahaana dalalka daneeya arrimaha liibiya ka qaybgalayaasha shirka ayaa si weyn uga dooday baa laleeyahay qaabka lagu taageeri karo dowladda cusub ee midnimada qaran ee uu ra-iisul wasaaraha ka yahay fayees saraaj dowladda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare fayees ee la sameeyey bishii disembar ee lasoo dhaafay islamarkaana haysata taageerada qaramada midoobey ayaa isku dayeysa inay gacanta ku dhigto dalka oo dhan inkasta oo kooxo hab qabaa'il u abaabulanaya kooxaha argagixisada ah ay mucaarado kala kulmayso dowladda midnimada qaranna ugu dambeyntiina madaxa ugu sarreeya hay-adda u n h c i arrimaha qaxootiga u qaabilsana caalamka ayaa waxa uu sheegayaa in loo baahan yahay in dalalka ay khafiifiyaan xuduudaha ay adkeeyeen si magangeliya doonka iyo dadka qaxootiga ah ay u helaan fursado ay magangeliyo uga helaan dalalka nabadgelyada ay ka jirto waa madaxa ugu sarreeya hadda u n h c r waxaa kaloo uu intaasi ku daray in dalalka yurub ee xuduudaha ka xirtay dadka qaxootiga ah aanay arrintaasi ka dhignayn in qaxootiga dalalkoodu aysan tegi doonin balse loo baahan yahay in caalamkao dhan ay usoo jeestaan in la maareeyo qaxootiga waxaa kaloo uu sheegay madaxa u n h c r in caalamka looga baahan yahay gaar ahaana qaramada midoobay in dhibaatooyinka salka oo ah dadka cararaya ama dalalkooda ka qaxaya xal loo helo qaxootiga ugu badan ee yurub galaya ayaa hadda ah kuwa waddanka suuriya iyadoo dalka suuriya dagaalada sokeeya ay ka socdaan tan iyo sanadkii laba kun iyo koob iyo toban dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday warkii habeennimo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa habeen isniin ah oo talaada ay soo gelayso lixiyo tobanka bisha may sanadka laba kun iyo lixiyo toban aniga cumar xasan cali ayaa warkeedii la socodsiinayay dhegeystayaal haddii warkan aad doonaysaan waxaad dib uga heli karaysaan website-keena radio muqdisho dot net